kulan duwan cagsidada timba akhiyaadka dhegaysanaysaa meel kastoo aad caalamka ka jirantihiin baad soo dhawaada barnaamijkeena martida mikrofoonka dalka sweden waxa uu ka mid yahay waddamada ay ugu badan yihiin jaaliyadda soomaalida ee ku nool yurub sweden waxaa ku nool soomaalida ugu badan marka laga reebo britain dhinaca kale sweden waa dalka yurub ugu badan ee ay isku dilaan dhallinyarada soomaalidu amaba ay dilaan kooxo kale oo dhallinyaro ah laguna tilmaamo inay ka tirsan yihiin kooxo abaabulan waa maxay sababtu jaaliyadda soomaalida iyo dowladda sweden se maxay arrimahaasi ka qabteen barnaamijkeena martida toddobaadkan ayaynu ku eegeynaa arrinkan waxaana inoogu marti ah maxamed cawad maxamed oo degan magaalada gothenburg lana shaqeeya ururada soomaalida ee magaaladaasi ka jira maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kuna soo dhowow barnaamijka martida microfonka waandhowahay war alcabdi xafid maxamedow sweden daraasado badan oo la sameeyey waxaa lagu ogaaday in dhalinyarada soomaalida lagu dilo ama iyagu isdila ay aad uga badan yihiin marka loo eego yurub bal nooga waram daraasadahaasi cabdixaafid daraasadahaas iyo xoogo kaloo fara badanba way jiraan sida hordhaca barnaamijkaas ku sheegtayba soomaalidu dad tiro badan ayaa ka degan dalkan sweden oo jaaliyadaha soomaalidu magaalooyinka sweden badiba wa ay degan yihiin haba kusii badnaadaan magaalooyinka waaweyn marka la eego dhimashada tirada badan ee dhalinyarada soomaaliyeed ay ku dhimanaysaa magaalooyinka kala duwan ee sweden taas badnida ayaa keenaysa in soomaalidu ay ka mid noqdaan dadka ugu badan ee dhalinyaradood ay ku dhintaan dalkan sweden haddii aynu si kale u dhignana waxaa odhan karnaa dadka midabkooda madow yahay ee kasoo jeeda qaaradda africa soomaalidu waa dadka ugu badan ee degan sweden
waa tahay marka maxamed waa maxay sababaha ugu waaweyn ee dhalinyaro badan oo soomaali ah loo dilo dalkaasi mararka qaarkoodna ay iyaguba isdilaan
cabdixaafidow sababuhu waa ay badan yihin laakiinse ta ugu weyni waxay tahay in dhalinyarta soomaaliyeed ee sweden degan in badan oo kamid ihi ay qeyb ka yihiin shabakado abaabulan oo dambiilayaal ah kuwaasi oo ka ganacsada daroogooyinka taasi ayaa keentaa in dhalinyaro fara badani ayaga dhexdooda isdilaan oo soomaalida dhexdooda ay isdilaan iyo kuwo kale oo qoomiyado kale oo dalkani degan laftoodaba ay dilaan kadib marka ay ku tartamaan amaba ay isku dhacaan suuqyada kala duwan ee lagu iibinayo daraagiskan kala duwan taas waxay keentaa in dhalinyaro badan ay naftooda ku waayaan badina waxaaba dhacda sida sanadihii hore oo kale lagu ogaaday daraasado lagu sameeyey in dhalinyarada isdishaa ay u badan tahayba soomaalida dhexdeeda oo markaasi ku kala jira kooxo ka aribiya suuqyo kala duwan oo ku kala yaalla xaafadaha kala duwan oo markaasi ay soomaalidu degan tahay waxaana badanaa xaafadahaasi ay u badan yihiin kuwa iskurarhanka ah ee ay degan yihiin dadka asalahaan kasoo jeeda soomaaliya iyo qoomiyadaha kale ee afrikada bariba iyo kuwo kale oo kasoo jeeda bariga dhexba waa tahay arrinkan kooxaha abaabulan waa u iman doonaa laakiin arrinkanima waxa uu ku eeg yahay magaalada caasimadda ah mise magaalooyinka kale ee waaweyn sida gothenburg iyo maalmana waa la qabaan cabdixaafidow horta umucda ugu weyni waa caasimadda marka la eego tirada dhimashada ugu badan meelaha ay ku dhintaan balse haddana waxaa jira magaalooyinka kale ee maalmo iyo gotemberg oo ah labada kale magaaloe waaweyn ee soo raaca caasimada in faldambiyeedyadan kuwa lamid ah iyaguna ay ka dhacaan oo soomaali badani ku dhinteen sanadihii ugu dambeeyey balse haddana meesha ugu badan ee dadka ugu badan ama dhalinyarada badankeeda ay ku dhimataa waa caasimada oo ah kooxa kala duwan inay ka jiraan sidoo kale waay jiraan magaalooyin yaryar oo aan dad fara badan aanay kuba nooleen lagana soo sheegay in dilal dhalinyarada soomaaliyeed loogu geystay ama dhexdooda ay isu geystaan ama kooxaha kale ku kala jiraan ha u geystaan marka lama odran karo dilka waxuu ku koobaya caasimada keliya balse magaalooyinka kale aad carabooday iyo kuwo kale oo yaryar ba way ka jiraan arrimahaas waa tahay haddii aynu eegno kooxaha abaabulan maxaa keenay in dhalinyaro badan oo soomaaliyeed sweden ay marka hore kooxahaasi u gacan galaan
cabdixaafid horta marka arintan waa arin daraasado fara badan laga sameeyey in balbilowga dhalinyartu sidii ay markaa u galeen meelahan aadka u adag ama kooxahan abaabulan koowaad horta waxay ku taxaluqdaa waa waalidka iyo dhalinyarada oo kala xidhiir furtaa marka ay dhalinyaradu koraan iyo waalidkoo aan in badan ka warhaynin ubadkooda xaaladaha ay ku sugan yihiin cidda ay ku xidhan yihiin ta kale taasoo raaci kartaa waxa weeye waxbarashada dhalinyaradu marka ay in badanoo ka mid ahi ay markaasi ku khasaaraan amaba ay guulka keeni waayaan waxbarashada dugsiga hoose dhexe ee weliba marka ay dhammaynayaan dugsiga dhexe galaaska sagaalaad haddii markaasi ay dhalinyaradu natiijo fiican ka keeni waayaan oo waxyaabaha horseeda in ay markaasi u gacan galaan kooxahan dambiilayaasha ah dhalinyartaas in badanoo kamid a waxay u arkaan inaanay mustaqbal badan aanay kusii lahayn wadankan oo dhankii waxbarashada maadaama ay ku feelgaroobeen balse badi inta badan waxaa la saara eedda waalidiinta soomaalida oo qeyb weynka ah in ay dayaceen in badanoo kamid ahi ubadkooda laakiin maxamed waxaa jirta iyaduna inay jiraan waalidiin soomaaliyeed oo xataa iyaga laftoodu inay arrinkan wax ka qabtaan isku dayo oo habeenkii wareega marka haddii aynu u nimaadno dhinaca dowladda sweden waalidiinta iyo iyo dowladda waynu usoo noqon doonaa haddii dhalinyaradaas isdilaysa ama la dilaya ay u badnaan lahaayeen dhalinyaro swedish oo caddaana dadka qaar waxay qabaan inay dowladdu wax weyn ka qaban lahayd ma la odran karaa dowladda sweden waxba ma hagrato dowladda koley eedeymo fara badan waa loogu soo jeediyaa inay ka gaabisay inay meelaha qaar wax badan ka qabato ama dadaalo badan ay geliso dhalinyartan isdilaysa iyo dhalinyartan kale ee ka baxaysa faraha waalidka ee u gacangelaysa kooxahan abaabulan balse haddana eedi keliya dowladdu ma yeelan karto waalidkuna qeyb buu ku yeelanaya waa ay jiraan in jaaliyadaha kala duwan ee magaalooyinka kala duwan ee sweden degan iyo dowladdu ay sameeyaan kulamo iyo dadaalo lagu xoojinayo sidii arrimahani looga hortegi lahaa gaar ahaan markuu ilmahu yar yahay sidii bal khatarahan inuu ku dhaco looga hortegi lahaa balse haddana waxaa la odhan karaa dadaaladaasi ma aysan guuleysan dhanka
waa tahay ku soco
markaad eegto waxaa jira waalidiin fara badan oo markaasi ubadkooda intii ay yaraayeen si fiican u barbaariyey balse haddana iyagoo aruurtii waaweyn la arkayba inay ku biireen kooxahani amaba qaarkood ay nolosha ka dhaceen marka kolley waalidka laftooda iyo dowladduba dadaalo fara badan oo ay sameynayaan balse waxaa la odhan karaa kooxahan abaabulan inay ka xoog bateen oo ay ubadkii duufsadeen waa tahay marka bi-addii ayaa ka xoog badatay dadaalkii dowladda iyo iyo jaaliyadiiba waa hagaag dhinaca kale haddii aynu egno maxamedow jaaliyadda soomaalida iyo dowladdu arrinkan ma si adag ba isaga kaashadaan oo ma ka wada shaqeeyaan
ha waa jiraan in aada looga wada shaqeeyo oo barnaamijyo iyo mashaariic fara badan dhalinyarada loo sameeyo qaarkood waxaa kamid a mashaariicdaasi in dhalinyarada loo sameeyo sidii kuwii dembiyada hore u galay sidii ay uga soo laaban lahaayeen oo ay kusoo noqon lahaayeen nolosha caadiga ah waana dhacdaa in dhalinyaro badani ay kasoo laabtaan markaad eegto sanadahan dambe waxaa jira dhalinyaro badan oo isaga baxay kooxii ay ku jireen qaarkood waxay jeclaan lahaayeen inay ka baxaan balse haddana waxay ka baqayaan khatarta kaga imanaysa kooxii ay ka tirsanaayeen oo haddii ay ka baxaan laftooda ay u arkaan dhib kaga imanayso sida hore loo arkay dhalinyaro ka baxay shabakadahaasi abaabulan oo kadib la dilay oo kooxihii ay ka tirsanayeen ay dileen si markaasi aanay usii faafin xogtii ay ka hayeen tirada dambiilayaasha tirada ay ka tirsanaayeen magacyadooda si xogtoodaas aanay dibadda u bixin dhalinyaro badan ay laayeen laakiin waxaa kale oo jira waalid fara badan oo sweden ku dhaqan oo sanadihii ugu dambeeyey ubadkooda kala baxay dalkan oo geeyey ama dalkii hooyo ama dalalka kale sida kenya masar iyo wadamo kale oo carabeed markaas iyagoo u arkayey in ubadkooda ay ku badbaadayaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed admadaxdaxad intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfonka maxamed cawad maxamed oo degan magaalada gotemburg ee dalka sweden lana shaqeeya ururada soomaalida ah ee magaaladaasi ayaana marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahi raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad